dhallinyarada inay hukunol magaalada beled weyne ayaa abuurtay fursad ganacsi iyaga oo magaalada ku iibiya dharka nuuciisa kala duwana magaalooyinka boosaaso iyo muqdisho ayay inta badan ka keensadaan dharka waxaana ay sii saarteen lacaga dheeri ah si ay uga helaan nool maalmeeda ku filana qaar ka mid ah dhallinyarada ka ganacsata dharka ayaa ka waramaya sida ay uga maareeyeen noloshooda iyo tan qoyskoodaba magacaygu waxaa la yihahdaa maxamed xasan xuseen waxaan ka shaqeeyaa ganacsiga bacadlahan ayaan ka shaqeeyaa dhallinyarta ka shaqeysa ayaan ka mid ahay adiga sideed sana camala ganacsigaan ku jiraa alxamdulilah waana ku noolnahay ganacsi kaleet waa iska jirjira laakiin ganacsigan hadda bacadlaha ayaan maaragtay aada ugu xeel dheerahay ganacsigan aan hadda ku jiro waa tusaale ahaan bacadla rageed waaye sida macawiisyada fanaanadaha shaatiyaasha dharka ciyaalka dharka waaweyn sida khamiisyadoo kaleeto maaragtay mararka qaar waxaan kusoo siyaadinaa sida boorsooyinka caruurta boorsooyinka iskoolaadka lagu aado iyo haambaagyada waxaasna waa gadnaa waxaa ka shaqeynaa ganacsiga dharka qiimaha hadba siga ku yimaadaa dharku waa nuucyo badan yahay waa madabyo badan yahay marka yaryar iyo waaweyn uu leeyahay marka qiimihiisuna wax laga gaaro ma ahan wax waa iska raqiis waa qiimo hoose low waxna waa qiimo badan oo qiimahooda aaday u sareeyaan waa dharka qaaliga ah oo sida turkiyaanka la dhaho oo dharka shaatiyaasha iyo sarwaalada leh sida surwaaladoo kale shaararkaoo kale fanaanadaha garanta buumooyinka halaasaa gadaa macuusyada camaamadaha shaqadan waxaa garb igu sii waalidka anay dhaleen awuu garb qabta wallaahi waxaa dhihi lahaa ana tahriib iska joojiya waddankiina aamina dalkiina shaqataallaa shaqada meeshiina ka abuurta tahriibkaa la iska joojiyaa dhihi lahaa ani tahriibka wax faa'iida e malamaano meeshiina shaqa ka abuurtaa dhihi lahaa inta badan dhallinyarada soomaaliyeed ayaa ku dhammaada badaha iyo saxaraha iyaga oo nololo cusub ka raadinaya dalalka dibaddiisa